haa waa bile waa bile waa bile haye adeer bile see tahay war waan fiicanahaye weli maxayiraaddii baad ku jirtaan dadkii waa la fasaxaye magaaladii waa isdhex socotaa ee maxaa adinka guriga idinku owday
sug adeer bile sug sug hooyo waxa albaabka taagan ee garaacaya waa adeer bile
bile ah wakhti xun waa socon jiray
albaabka ma ka fura hooyo
maxay tahay albaabka aad ka furaysid u kaadi bal war sameh war sameh hee fallisay
waad maqlaysaa waxa dhacaya ee maxaad isu dhegatiraysaa
war tiibiyagana codkiisa u dhalaalad maxaa jira say wax u jiraan maanta
bilaa albaabka taagan oo raba inuu soo galee bal adiga u tag ismahaanay ninka bilaha balbaysha oo albaabka baqbaqa baqbaqa ka fiiri inuu maaskarada xiran yahay in kale
ma ogi ee aan hubiyo aabbe ma xirna ma xirna aabbe ee bal marka hore aan u tago ninka bilaah wuxuu rabo ma aqaanay war sama ma i maqlaysaa ha fallisay haye maxaan sameeyaa hadde ninka waad og tahay ninka bilaha saaxiib inaan nahay waad og tahay maxaa kula gudban oo aan sameeyaa
iskuma diidanin laakiin wuxuu rabo dabadda isagoo taagan ha kuu sheego ee guriga ha noo soo dhex fadhiisanin maya maya maya taas waa isku ognahay bal isii maaskaradeed anugu assalaamu calaykum bile bal ii waran oo war isii maxaa xaal oo maxaad haystaa nin wargala adiga ahaan jiray maxaan warramaa albaabkiinnaaba imtixaaneh bilow maxaa imtixaana dadka oo dhan albaabadooda u xiran yihiin kuwaas anuguna la mid nahay ma kuwaasaanu ka duwanna
war samow ayaan dhoweedna taleefon baan kuugu sheegay in dadku uu kala adeeganayo adinka unbaa qol mugdiya ku jira maxaan ka ogahay haye bal ii waran adigaaba war haye maxaa qabaana oo aad saaka iila socota oo aad ii waddaa kulley bilaa tahay warla'aan ma tihide horta marka hore dibadda iigu soo bax war samow ama guriga aan soo galo wax ka dhexeeya labadaas ma jiraan walle aadan maanta albaabka gadaashiisa igala hadline
dhib male taasi bilow mar haddii aanu ismaqlayno ama albaabka dabaddiisa ka hadal ama gudaha soo gal waa uun isku mid waxay isdhammaan mala ood qaadis iyo jiidis waa isla gurigeyn
war annagaa yaabnay war war samow maaskaradu haddii ay kuu xidhan tahay dibadda u soo bax walaalow
anigu waxaan la yaabanayaa wax bilow adiga socodka kugu wacan had iyo goor haddii la yidhi xoogaa hala dhaqdhaqaaqo lama dhihin guryaha isku booqda sidii hore shaaha soo wada caba wada sheekaysta hoosta iska gala waa ku sidee bile reer meel horena waad hayda
war samow calaa kulli xaal buulkaaga isaga jir walaalow waxaanse kuula imid arrin u baahan ka hadalkeeda waa runtaayoo horaa waxaa loo yidhi balaayo buulkaagaa looga jiraa Mm, waaya walle soomaali qiil ma weydo aan kuu sheego arrintaas war samow
waayahay maxay tahay arrintaas bal ii sheeg waxaan kuu sheegayaa in dadka barakacayaasha ah ay dhibaato weyn haysato xilligan cid ka war haysaana ma jirto oo aan alla weyne ahayn
gartay dadkaas waxa ay ka xamaalan jireen waad og tahay warsamow suuqyada iyo xaafadaha suuqiina waad aragtaahoo waa la xidhay xaafadihii haweenku dharka ay ka dhiqi jireenna cidihii wayba diideenoo ha noo imaaninay yidhaahdeen oo gurigiinna iska jooga maanta waxaa dhacday in qof kastaahi uu qofka kale aamini waayo oo qof walbaahiba qofka kale uu yidhaahdo yaanan isu imaanin warsamow waa dhib intiisa la eg war innagaaba ka mid ah oo haweenay dharka noo dhaqi jirtay oo macaamiishayna ahayd ayaannu ku nidhi ha noo iman inta koroonaha ka dhammaanayo kaaga darane warsamow Hee.
waxay suuqa u soo direen carruurtoodii markii ay taa kale u waayeen ka warran laakiin ma og tahay in adduunyada mamnuuc ay ka tahay in carruurta lagu shaqaysto oo shaqo loo dilo ama lagu la shaqaalaysiiyo carruurta waxbarashadooda halka ay ku gabaan allow alle khabaarmoog baa tahay warsamow hee oo sidee ah
way jirtaa in dunidu mamnuucday in carruurta lagu shaqaysto Haye.
waxayse arrintu taagan tahay Ah.
neeb gowracani geeda kama waabto allow alle walle bilow arrinta aad ka hadlayso waa arrin aad iyo aad iyo aad muhiim u ah loona baahna in laga hadlo cid ukul gashaanadee ma jirto warsamow Ha.
dadkaas haddee buushashkooda isaga ekaadeen oo isaga dhex jiraan waa gartay shaqala'aan dhinac walba leh iyo gaajo ayaa isugu darsantay walle waa baaba caadiya dadkii gartay maxaana la gudbo haddaba bilow aanu qabanaa odayaashii degaanka annaga weeye maxaan qabanaa oona la gudboon oo arrinkaasi lagu xallin karaa
waa inaan u wada guntannaa oo dadka aan wax u weyddiinnaa deriska ganacsatada iyo dhammaan dadka ilaahay wax siiyey Ee, bilow warkaasi waa war dhexalgala oo aad muhiim u ah waana waajib muqadas khayr allaha ku sii adaaba ka dhawaajiye warkaas sax war same allayleh ma ahan inaan innagu dhereg la daacdaacsanno iyagiina ay agteenna baahi ugu dhintaan bilow waad mahadsantahay waad naga jid leedahay saacaddan ka bilow waxaan bilaabaynaa inaan taleefanno kula hadalno dhammaan inta aan deriska nahay oo aan naqaanno ee dadka aan naqaanin waa la hadlaynaa si gargaar aan u siinno dad kasta cid kasta kaamka u dhow ayaan leenahay waxa la gaaraan oo waxa siiyaan
waa sidaas war same mar haddii dadkii aysan shaqo u foofi karin guryihiina aysan waxba u oolin hadda waa yaabe warsamo maciidday cunayaan hadde maya maya maya maya inaa lillaah haddaba sidaas ha inoo ahaato albaabkaaguna ha kuu xidhnaado ee nabaday warsamow waayaha bilow dee wax kalaa u qaada dhiba dhiba u qaadane adduunka baa saas noqday dana kubadda baa la yidhi waa kaa bilow khayr allah ku sii
ka digtoonow koroonaha dawooyin kaalmaata iyo malaha kaniini waxtara nadaafadda kaamiloo faraxalka kow ka dhigo kulamo salaan gacana kooxo hadalkooda daa ku koobdow gurigaaga joog kan kuu dhow ka fogow kan kaa dheer ha u dhowaan kuwa kan kale wuu ka dufkaa kol haddaad kaxkaxlayso dadku wuu ku karhaaye kor u qaad xusulkaaga ee kilkisha hoose ka laab ee ku kay qufacaaga haddii aad kari weydo mid kaleetana hooyo ku kaaftoon safariti ama waraaq keligeed kaa doontaba qaado kulligood isticmaal ee afkaaga korkiisa kolkaas ku daboolo